الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله تعالى waxaan halkan ka bilaabanaynaa kitaabka la yidhaahdo alriyaad albadiica riyaad albadiica fii usuuli اddiini wa bacdi furuuci الshareeca calaa madhab اlimaam الshaafici radia allahu canhu wa ardaah baan ka bilaabanaynaa halkan kitaabkan waa kitaabkii shanaad oo kutubtii aynu soo wadnay wuxuu kaga jiraa lambarka shanaad waxaynu soo qaadannay safiinihii koowaad iyo safiinihii labaad iyo kitaabka la yidhaahdo mukhtasaru saqiir fii ma laa budda min macrifati likulli mukalafin ow milih ow min macrifati milih waxaynu kaloo soo qaadannay kitaabka la yidhaahdo alrisaala aljaamica wاtadkiraة الnaafica kitaabkan waa riyaad اlbadiic maanta taariikhdu waxa weeyaan waa axad afar iyo toban bisha rajab kun afar boqol afartan iyo afar ku aadan shantii bishii labaad laba kun labaatan iyo saddex kitaabkani wuxuu ka hadlayaa saddex arrimood oo muhiim ah arrinta koowaad wuxuu ka hadlayaa caqiidada buu taabanayaa maadaama qofka camalkiisa inuu hagaago oo la aqbalo ay lagaba maarmaan u tahay in caqiidadiisu ay wanaagsan tahay caqiidada qofka muslimka laga rabo wuu tilmaamayaa wuxuu kaloo tilmaamayaa fiqhigii gaar ahaan cibaadaadki qismu lcibaadaad oo ah salaadii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajkii intaas buu ka hadlayaa dayib intaa marku ka hadlayo waxa weeyaan arrimaha kale oo beec iyo nikaax iyo jaraaxaad iyo ka u hadli maayo cibaadaadkau ka hadlayaa waxaa nuqdada saddexaad oo ka hadlaya waxaa weeye aلzuhd wاraqaa'iq ama aلtasawuf qofka suluuga iyo akhlaaqda iyo zuhdiga laga rabo ayuu ka hadlayaa dayb kitaabkan waxaa qoray sheekh la yidhaahdo sheekh moxamed bin sulaymaan xasbullah sheekh moxamed bin sulaymaan xasbullah waxa weeyaan waa faqiihun shaaficiyun waa culimadii dambe ee shaaficiyada sheikh weyn oo ka mida weeyaan sheikhu waa sheikh maki ah oo reer makaad ah labada xaranba waa joogi jiray madiinat lmunawara iyo maka almukarama labadaba laakiin makou ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay waxaa ilaahay u furay culuum tiro badan wuxuuna gaaray markuu wax daraasaynayo ama cilmiga akhrinayo inuusan kitaab soo qaadan ee dusha ka akhriyo magaalada madiinat lmunawara oo aadi jiray sanadkiiba mar markaasuu ku soomi jiray halkaas wuxuu ku akrin jiray baa layidhi kitaabka la yidhaahdo ashifa bitacriifi xuquuqi lmustafa imaam qaadi ciyaad uu iska leeyahay nebiga shamaa-ishiisa iyo awsaaftiisa kitaabka ka hadlo cajaa'ibka ah ayuu halkaa ku akrin jiray baa layidhi kabacdi kitaabka waxaa sharxay ardaygiisii oo la yidhaahdo sheekh moxamed nawowi aljaawi ayaa sharxay oo sharaxa kitaabka iska leh wuxuu ahaa shiikhan shiikh cibaado badan oo daaco badan baa la yidhi cilmi badan oo aada iyo aada taqwadiisa iyo nidaamkiisu u wanaagsan yihiin kitaabkan xajka marku ka hadlayo waxaa la yihahdaa waa kitaabka kutubta xajka ka hadasha ugu cajabta badan oo ugu faahfaahinta badan xataa kutubta mudawalaadkaada waaweyn wou qaarkood isagu kaga sareeyaa oo kaga baacdheeryahay oo la dhihi karaa masale xajka ku saabsan ma jidho ilaa waa bayaaniyey inta badan kitaabka noocaasa weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim bisinka ayuu sheikhu ku bilaabay bisinkana shay kasta oo la bilaabayo oo muhiim ah in lagu bilaabo ayaa wanaagsan axkaam buu leeyahay kutubta iyo rasaa'ilka iyo arrimaha muhimkaada oo dhan in bisinka lagu bilaabo bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabaynaa allihi arraxmaani mucamimu raxmaanka ahaa allihi arraxiimi mukhasisu raxiimka ahaa naxariistiisa ku gaar yeelayay kuwa mu'miniinta maalinka qiyaamada bilowgaas uu kitaabka ku bilaabay bisinka wuxuu kaga dayanayaa baa la yidhi kitaabka qur-aanka ee kariimka ah ee kitaabkeenna munasalka ah saa markii loo soo kala bixiyo waxa u horeeya uu ka bilaabanayo waa bisinka weeyaan alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday xamdi xamdi iyo mahad iyo wax wanaagsan oo laysku ammaano laysku faalleeyo lilaahi ilaahay buu xamdi u ahaaday xamdi oo dhan allo u ahaaday allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa caalamiinta iska lahaa barbaarinayey alcaalamiin wax allaal wixii ilaahay ka soo haray weye allahaasaa xamdi u ahaaday xamdigaa laftiisa waa arrin wanaagsan oo markii bisinka lala yimaado ka bacdi in xamdiga lala yimaado ayaa fiican waxaana looga dayanayaa shiikhuna kaga dayanayaa kitaabka qur-aanka kariimka munasalka bacda albasmala ama bisinka ka bacdi waxaa ku xigaayo waa xamdiga weeyaan alxamdu lilaahi ayaa ku xigta wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa ha ahaadeen kaa-inaani labadaasi ha ahaadaan calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa muxammadin ah nebi maxamed dushiisa sayidi lmursaliina mursaliinta oo dhan sayidkooda ahaa mar hadduu mursaliinta sayidkooda yahay ambiyadana waa sayidkoodii ilaa waxa weeyaan bacda maa uu nebi laga dhigay ayaa rasuulnimada iyo risaalada la siinaya kuwa rususha ah markaas salli iyo salaam waa shicaar aada u wanaagsan oo markii xamdiga lala yimaado dabadeed in nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu salliyo oo la salaamo ayaa shicaar wanaagsan ah oo lala yimaado oo ilaa saxaabadii laga soo bilaabay iyo dadkii wanaagsanaayo ka dambeeyey iyo khulafadii iyo taabiciintii kuwii kasii dambeeyey ay isticmaalayeen iyadoo hadde amarkii salliga xaggii qur-aankaba ku yaallo layna ku amray oo laynoo ku sheegay in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima axaadiid badanna ay soo aroodhay wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa ahaadeen muxamadin ha ahaadeen muxamedin ah sayid اlmursaliina mursaliinta sayidkooda ahaa wa calaa aalihi aalkiisana naxariisiyo nabadgelyo dushiisa ha ahaadeen oo bacdamaa nebiga lagu saliyoo la salaamay ayaa la raacsiinayaayoo lagu cadfayaa wa calaa aalihi nebiga aalkiisana salli iyo salaam dushooda ha ahaato labadaasi ha ahaadeen iyo wa saxbihi nebiga saxaabadiisii ajmaciina dhammaantood aalka nebiga reer bani haashim iyo bani mudalib labadii qoloo kaleoo la dhalatay cabdishamsi iyo nawfal waxa weeyaan iyaga laguma darin xilligii hore oo islaamnimada ka hor qoladii israacday oo nebiga difaacayey labadan bay ahaayeen iyagoo xataa weli aan islaamin markay gaaladu dhaheen nebiga hana loo dhiibo calayhi salaatu wasalaam marka maalintaa hiilkii loo baahnaa labadaa qoloo kale markay ka hareen qolada sadaqada hadda laga xarimay oo aalka ah labadan qolo weeye ayib markaas bani haashim nebiga ah calayhi salaatu wasalaam waaye waa aalkii weeyaan markii maqaamu ducaa la joogo qof kasta oo mu'mina ayaa aalkii noqonaya oo ducadii u baahan caasiba ha ahaado hadduu rabo marka imaamu shaaficina waxa weeyaan banilmuqdalib weeyaan والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه saxaabadiisina ha ahaadeen salaam iyo salaam salaad iyo salaam saxaabada nebiga qofkii nebiga calayhi salaatu wasalaam la kulmay rumeeyey dhulka kula kulmay sidaas iyo iimaankaas ku dhintay qofka saxaabiga ah arrimaha loo shardiyay ka midta qofkii nebiga arkay qofkii nebiga la kulmay hadduu xataa uu indhala-yaha uusan arag saxaabada qaar baa nebiga dee aragtida indhaha ku arkaynin oo aan indhahaan qabin qofkii nebiga la kulmay intii nebiga lasoo diray kabacdii la kulmay dhulka kula kulmay rumeeyey rumayntaas ku dhintay qofkaa weeyaan ayib ajmaciina dhammaantood waa saxaabada dhammaantood weeyaan ajmaciina waa alfaadda wax lagu adkeeyo ta'kiidka ayaa loola yimaadaa markaas kuwa saxaabada kale reebreebaya oo qaarkood ee wax ka sheega ama qaalko qaarka saxaabada ka mida colla ah yaa sidaas sida shiicooyinka iyo kuwa la mida kuwaas we baa macnaha meesha lagu lagu radinayaa saxaabada dhammaantood dadka wanaagsan iyo culamaa lmuslimiin ahlusunna waljamaaca waxaa weeyaan kulli waa saxaabadii rasuulku qof allaale qofkii shuruuddii saxaabinimada laga helay wakaas ajmaciina dhammaantood la kala reebi maayo la dhexgeli maayo qaarkood la tanqiinsin maayo wax laga sheegi maayo wakaas ummadda dadkii diinta soo gaadsiiyey weeye diinta naftooda iyo maalkoodaba u huray naxariista iyo nabadgelya dushooda haato iyo wataabiciina kuwa raacay lahum saxaabada saxaabadaa raacay saxaabadu nebigay raaceen biixsaanin ixsaan iyo wanaag ku raacay ilaa yowmi اddiini naxariistaas iyo nabadgelyadaasi ha ahaato ilaa yowmi اddiini ilaa is abaalmarinta maalinkeeda waa maalinka qiyaamada marka gaayadan hadda loogama jeedo gaayadii meelaha kale markay ku jidho looga jeedi jiray oo naxariistan iyo nabadgelyadani waxay ku qeydan tahay ilaa yowmi ddiin yowmiddiin ka bacdina waa go-aysaa loogama jeedo waxaa looga jeedaa naxariistan iyo nabadgelyadani dushooda haato ilaa yowmiddiini weligeedba daa'iman abadan baa looga jeedaa weligeedba dushooda ha ahaato wey amaa bacdu intaa dabadeed bacda maa dukir waxaa la soo sheegay dabadeed oo basmaladiiyo bisinkii ah xamdaladii oo alxamdu lilaahi dabadeed salligii iyo salaamtii dabadeed ee nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu salliyoo la salaamay aalkiisi iyo saxaabadii taabiciintii iyo kuwii raacay intaa dabadeed amaa bacdood waxaa loola yimaadaa usluub baa laga tegayaa ama laga intiqaalayaa laga guurayaa usluub kale ayaa markaas loo guuraya intaa dabadeed wey amaa bacdu intaa dabadeed fahaadaa midkaan aan ishaarayo oo kitaabka aan weli la qorin musanifku ama mu-alifku markuu haadaa yidhaahdo hadaada waxaa lagu ishaaraa dee inta badan wax maxsuusoo loo jeedo waxay ka dhigan tahay kitaabkiisi kitaabkii oo qalbigiisa ku jira oo masaa-ishii iyo cilmigii qalbigiisa ay ku xaadirsan yihiin ayuu ishaarayaa kal maxsuusi shay si la taaban karoo farta lagu fiiqayoo kale fa haadaa midkan mukhtasarun wey waa mid lasoo koobay weeyaan mid lasoo ikhtisaariyey wey ikhtisaar lagu sameeyey waxa lafdigiisu yaryahay macnihiisuna ballaaran yahay ayaa hadda looga jeedaa fa haadaa midkaani mukhtasarun mid lasoo ikhtisaariyey weeyaan waa kitaab lasoo koobay wey waa kitaab lafdigiisu yaryahay mukhtasar weeyaan oo kutubta mudawalkaa maaha mukhtasarkaasoo fii usuuli diini diinta usuusheeda ahaaday usuulu diin waa caqiidada usuulu diin ama towxiid ama caqaa'id waa isku mid fii usuuli diini diinka usuushiisa ahaaday fii usuuli diin ahaaday oo usuulu diinka ayaa muhiim ah marka koowaadba qofku inuu barto yaqaan mukhtasar oo fii usuuli diini ahaaday wey iyo wa jumlatin wa fii jumlatin jumlo ahaaday dhexdeed jumladaasoo min furuucihi furuucdiisa ah usuulu diin asalka waxaa lahaa geedka salkiisa iyo jiridiis ayaa la yidhaahdaa furuucdana waxaa la yidhaahdaa taasaa laynoo ku shabahayaa geedkii laamihiisa iyo faraqyadiis marka usuuludiin geedka salkiisa waxaa ka dhigan hadda waxa weeyaan waa towxiidkii iyo caqiidadii weeyaan usuuludiin cilmi usuuludiin iyo wa jumlatin oo min furuucihi wa fii jumlatin oo min furuucihi ahaaday furuucdiis laamihiisi weeyaan faracyadii ka baxay iimaankii qofka iyo caqiidadiisa iyo nidaamkiisa markay u hirgalaan ayaa arrimihii kalena ka asaxayaan oo imaanayaan ee salaadii iyo cibaadaadkii iyo daacaadkii kale kaasoo calaa madhabi اlimaami ya jumla oo min furuucihi oo calaa madhabi اlimaami imaamkii madhabkiisii ahaaday imaamkii kii la raacayey wey kii la raacay man yuqtadaa bi kan lagu daydo imaamkii ashaaficiyi ee shaafici ahaa radia allaahu canhu ilaahay raalli ha ka noqde waxa weeyaan kitaabkani wuxuu ku dul binaysan yahay oo ku dul soconayaa calaa madhabi alimaam imaamkii madhabkiisi wey imaamkii qurayshiga ahaa ee mudalabiga ahaa ee awowga nebiga ee saddexaad ayay nebiga iskaga soo dhacayaan cabdimanaaf waxaa la yidhaahdaa moxamed bin idriis bin cabbaas bin cuhmaan bin shaafic bin saayib ayaa la yidhaahdaa marka halkaasay iskugu imaanayaan بن عbayd بن cabdiيزيد بن hاشhiم بن cabdالمطلب بن hاشhiم بن المطلب بن cabdimناaf الjد الtaaسع للإmاam waa awowga sagaalaad ee imaamu shaafiعي waay nebigana awowgiisa saddexaad noqonaya shaafic ashaaficiy halkaasaa loo nisbeynaya awowgaa la iskugu yimid imaamu shaaficina waa awowgiisa sagaalaad nebigana waa awowgiisa saddexaad awowgaa la iskugu yimid cabdimanaaf ashaaficiyi loo nisbeeyey shaafic magaca ah shaafic waa shaafici shaafic oo abtiriskan imaamu shaafici mara awowgiisaasaa loo nisbeeyado waxaa loogu nisbeeyey haddee awowgaasi saxaabi buu ahaa saxaabi kalaana dhalay imaamu shaafici marka awowgaa saxaabigaa baa ugu sharaf badan isagaa loo nisbeeya ashaaficiy imaamu shaafici waxaa la dhalay boqol iyo konton sanadku markuu ahaa waa hijirada ayaa la dhalay imaamu maalik siddeetan iyo saddexdii imaamu abi xaniifa siddeetankii imaamu axmed binu xambal lixdan iyo afartii imaamkaa madhabkiisa ahaaday marka madhabkaasoo ahaaday marka lagu leeyahay madhabku ma aha sida dadka qaarkiin laga yaabo inay moodaanoo iska aaraa iyo warar la iska uruushay iyo dad hadaladii iska ah madhabku wuxuu ku dul dhisan yahay waa nusuus qur-aanka wixii laga fahmay sunnada nebiga laga fahmay qiyaaskii iyo ijmaacii sidii imaamu shaafici u fahmay ee u ururiyey u diyaariyey taa weeyaan samaytuhu waxaan ku magacaabay mukhtasarkan alriyaada albadiicata ayaan ku magacaabay ariyaad rawda waa beer ariyaad waa beero hadda waa magac calam weeye magac haddii wixii noqdaan waxba macno kale uma baahna alriyaad albadiica waa beerihii xeesha dheeraa ee wanaagsanaa markii macno ahaan loo hoos loo daado kelimad kelimad laakiin magac ahaan markuu yahay dee calam magacaas caamkaa weeyaan oo kitaabku leeyahay alriyaad albadiica oo fii usuuli diini ahaaday usuul diin oo caqiidadii iyo washariicati shareecada dhexdeeda ahaaday raajiyan xaalaan ahay mid rajaynaya min allaahi ilaahay xaggiisa an yanfaca inuu ku anfaco bihi kitaabkan dalabata alcilmi cilmiga kuwa raadinaya ilaa cilmu dalabnimadu waa wax weyn oo qaali ah oo ajar badan ilaa oo qofka daalibka ay la yihi tilaabadau soo qaadaba midna darajaa la dallacsiinayaa midna dembi baa looga ridayaa ilaa la yidhi ilaahay wuxuu u sahlaa qofkii dariiq soo maray isagoo cilmi raadinaya haddii markaa cilmiga u raadinaya ilaahay darti waa inay ka ta magac iyo mansab iyo dunyo iyo kadaa wax kale aa ku heshaysan ahayn ilaahay dartii waa inay ka ta qofkaa ilaahay wuxuu u sahlaa dariiq gaarsiinahaya jannada maadaama uu dariiqaa soo maray isagoo cilmi raadinaya oo qofkii isagoo laga yaabo inuu gurigiisa xataa ka heli karo cilmigii ama codkii kusoo gaarayo ila adduunka hadda wax badan ba wax lagu baahayaa oo codkii lalinaya oo la duubaya baa qofkaani xalqada yimid ama jalsada yimid waxaa dheeraad u ah malaa'igta hareeraynaysa iyo ictikaafka iyo jamacaan uu la fadhiyo dad wanaagsan oo la fadhiyo waxaasoo dhan iyo socodka uu soo socday uu sii socday iyo wixii la mid a baa dheeraad u ah oo iyaguna darajaad kaleoo tiro badan ah ayb iyadoo ay tahay xil saaran qof kasta oo qaangaara inuu barto xalaasha iyo xaaraamta kitaabkan iyo kuwa la midkaa laga baranayo ee dahaaradii laga baranayo cibaadadii laga baranayo ya caqiidadii laga badan baranayo zuhdigii iyo raqaa'iqii iyo tasawufkii iyo awsaaftii xamiidada ahayd laga baranayo awsaaftii xumayd layska ilaalinayo raajiyan xaalaan ahay mid rajaynaya min allaahi ilaahay xaggiisa an yanfaca inuu ku anfaco bihi kitaabkan dalabatalcilmi cilmiga kuwa dalabadiisa ah ee dalbaya ilaahayna rajihii waa u xaqiijiyaa layidhi sheikh oo waa kan kitaabkii adduunka meel badan lagu daraaseynayo oo dad badan baranaya oo culimmadii qaar sharxeen waaya laa siyamaa waxaanba matal lahayn almubtadi'iina kuwa mubtadi'iinta ah ee cilmiga bilaabanaya oo cilmiga meel fogaan ka gaarin ee kutubta mukhtasaraadkaa aada ugu baahan kuwaas baaba iyagu wax maala aan lahayn oo aada ugu sii baahan in ilaahay ku anfaco oo u furo laa siyamaa de kulligeen baa mubtadi'iin iska ah laa siyamaa almubtadi'iin waa dadka aan dhab usii dhex gelin cilmiga ee intihaa aan gaarin ee meel dhexe aan gaarin ee bilowga mubtadi'iinta ah wa maca daalika kuwa meel sare gaarayna kitaabku waa anfacaya waa u baahan yihin see laguu sheegayo waaye laakiin kuwaan iyagu bilowgaa hadde waa kitaab mukhtasar oo kooban oo loogu talagalay inuusan ku dheeraano ay fahmaan ee shiikhu muxuu usoo ikhtisaarinayaa maaha shiikha cilmigiisibaa kitaabkan wax ka weyn buusan qori karinoo intaasaa cilmigiisu kan mukhtasarkaa keliya unbuu qori karaa maaha ee dadkan ugu talagelayaa inay la qabsadaan oo fahmaan oo masaa-ishiisa u saalanaato weliba waxaa la yidhi kitaabka nidaamka u qoran yahay waa nidaam qofka ku soconayo cajaa'ib ah oo sahlan oo cajo badan taa weeyaan laa siyama almubtadi'iin wa an yuwajiha anoo ilaahay ka rajeynaya inuu ku anfaco dalabat alcilmi gaar ahaan kuwa mubtadi'iinta ah iyo wa an yuwajiha ilaahay inuu u jiheeyo ilayhi kitaabkan raqbata raaqibiina kuwa jerinaya rajaynaya raba raqbadooda iyo jacaylkood ilaahay inuu usoo jiheeyo usoo jeediyo wa an yuwajiha ilayhi raqbata araaqibiin iclam marka waxaad ogaataa allaha ku ogeysiiye waxaad ogaataa annahu shaaniye yajibu calaa kulli shaksin shaksi dhammaantiis inay dushiisa waajib ku tahay shaksigaas oo min almukalafiin ah dadka la takliifta la saaray la mashaqeeyey ee baaliqiinta caaqiliinta baaliq caaqilah qof kasta oo baaliqa oo caaqila ah walow kaana raqiiqan addoonba ha ahaadee ila addoonku waa baaliq caaqila isagoo noqonaya mogta de addoon waxaa loogu qaayoonaya addoonka xilal badan baa saaran sayidkiisa u shaqeynaya waxyaalo badan oo qofka xortaa laga rabin baan isaga laga rabin marka laakiin middan walow addoonba ha ahaadee inay qof kasta oo baaliq caaqila dushiisa waajib ku tahay an yacrifa inuu aqoonsado arkaana alislaami islaamka arkaantiisa iyo waliimaani wa arkaana aliimaani iimaanka arkaantiisa inuu barto qof kastaa laga rabaa dee qof weyn oo la yidhaaha arkaanulislaam sheeg oo garan waay ama arkaanulislaam sheeg oo garan waay dee waajibka intaa la egoo saarnaabuu ka teg dadkii yaryaraana waa in la baro xataa iyo awlaaddii oo loo mariyo loo sheego oo weliba carabiga hadday iska daldalaan iyagoo aan macnaheeda garanayn maahee waa in loo fasiroo loo sheego soomaali ku sheeg arkaanulislaam waa inaad sheegto waa maxay inuu qofku qira ilaahay maa ilaah kale inuusan jirin rasuulullaahi moxamedna ya rasuulkiisa inuu yahay soo diray inuu qiro koow wakaa salaada inuu qofku la yimaado oogo sakada inuu bixiyo ramadaan inuu soomo sida aan qofkii loogu sheego ardaygii arkaanulimaan sidaasoo kale loogu sheego bes lafdiga carabiga ahna markaa ku akri fa arkaanulislaami islaamka arkaamtiisu khamsatun shan weeyaan an tashhada waa inaa qidhi kan u horeeya an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudoo kale inuusan mawjuud ahayn ila allahu ilaahay mooyaane laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah ilaahay mooyaane wa anna muxamada nebi muxamedna rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa inuu yahay calayhi salaatu wasalaam khayru khalqi illaahi nebi muxamed inuu rasuulka ilaahay yahay intaa waa towxiidki watuqiima waa inaad oogtid asalaata salaada oogid baa laga cabirayo salaad cilmi lagu tukaday wey tukasho lagama cabirin oogid baa laga cabira wa tu'tiya zakaata zakadana waa inaad bixisa tu'tiya yaada la kordhigo xagga naxwaha meelihii la nasbinaya weeye wa tu'tiya zakaata zakadana inaa bixiso wa tasuuma ramadaana ramadaanna aad soontid wa taxuja lbeyta beytkana aw xajidid in istaطacta haddaa awoodid ilayhi beytka sabiila wadda ahaan haddaa wadda ahaan u awoodid oo kharashkaa ku tegi lahayd kagana soo noqon lahayd a awoodid wey waddaduna aamin tahay dee zakada lafteedu qofku waa inuu awoodo uu xoolihii helay ee soonkii waa inuu awoodo oo la imaan karo waaye marka beytka albeyt markii la yidhaahdo calaa muqalabo wuxuu u noqonayaa magac haalib oo caan ku ah kacbada iyo qiblada aynu u tukanayno beyt haddii la yidhaha beyt keliya waa guri kasta beyt laakiin albeyt markii la yidhaahdo gurigaasu ku dhacaya calaa muqalaba isagoo u qaalib noqdo magacii siduu xoogado kale macnaha iska qaatay albeyt calaa muqalaba la yidhahdo waay adoo hadda madiina haddii la yidhah madiina waa magaalo waa magaalo kasta laakiin almadiina haddii la yidhah almadiina waa madiinat lmunawara ya calaa munawirihaa afdal الsalaati wasalaam waa magaalada madiinat lmunawara noqonaysa albeyt marka waa gurigaasoo qof kasaa jecel inuu tago kii tegey kaan tegin qof kasta waa jecelyahay inuu tago midka xataa iska galabgalabka ay si wax ka yihiinoo si aan wanaagsaneyn u jarto si aan wanaagsaneyn u labiso si aan wanaagsaneyn xataa laga yaabo inuu u dhaqmo inuu tago waa jecelyahy qof kastoo yaa muslima iimaan leh aad buu u jecelyahay inuu tago waa meel cajib badan allah inoo sahal ayb waxa weeyaan arkaanti islaamku wataas wa arkaanu liimaanina sitatun weeye an tumina inaad rumaysid wahiya iyado an tumina waa inaad rumaysid billaahi ilaahi rumayntu waa iimaanka waa tasdiiq qalbiga weeyaan qalbigaa laga rumaynaya islaamnimaduna waa daahirkan muuqda weeyaan salaadii qofku samaynayo soonka samaynayo xajka samaynayo zakada bixinayo yaa waka tawxiidka ku dhawaaqayo arrintaa muuqata wey waxa weeyaan iimaanku waxa weeyaan an tumina inaad rumaysa billaahi ilaahay iyo wa malaa'ikati malaa'igtiisa ilaahay maxaa se u rumayn inuu ku sifoobay wax kasoo wanaagsan ka nasahan yahay nuqsaan oo dhan iyo xumaan oo dhan ilaahay inaad rumayso malaa'igtiisa rumayso malaa'igtu ragna maaha dumarna maahe addoommo ilaahay wey cibaadu mukramu weeyaan ilaahayna ma caasiya wa kutubihi kutubta ilaahayna aad rumaysid wa rusulihi rusushiisana aad rumaysid walyowmi alaakhir maalinka dambena aad rumaysa aan maalin ka dambayn ilaa maalinkaas hadda hameen baa ka dambeeya kabacdi waa maalin kalaa imaanaysa amaa maalintaas waa maalinka u dambeeyey wey wa bilqadari qadarkana inaad rumaysid weeye khayrihi qadarka khayrkiisa iyo sharihiba iyo sharkiisa inay xag rabbi ka ahaadeen khayrkiisa iyo sharkiisu min allahi tacaala wey walidaa baa qofku hadduu qadarta rumaysan yahay wixii dhaca oo dhan haddee culays badan ku qaban mayaan qadar rabbi wax ku yimid weeyaan ilaahay baa xukumay ilaahay baa qadaray qadar ilaahay wey wabilqadari khayrihi iyo wa sharihi inuu sid sidaa qofka u rumeeye weeyaan oo imaankiina sidaas ula yimaado درسنا انتهى سكوئي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب